asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad aana xubinteenna murtida maanta ee howlaha badan isu keenta ama sheekooyinka farada badan isku duuda ee kolba qayb haddii eebbe idmahayo u hagta qaybahaasoo aan haddii eebbe idmahayo laga yaabo inay tusaalayaal fara badan kuu noqdaan soomaalida markaan ka hadlayno dhaqamadii hore ee soomaaliyeed waxyaalo fara badan baa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya soomaalidii hore faanka inay necbaayeen sidoo kale inay beenta necbaayeen waa soomaalidii hore beenta inay necbaayeen sidoo kale ballanka baxa inay necbaayeen waa waxyaalaha ay necab yihiin ay ka mid ahayd sidoo kale inta waxaa kuu muuqanaya inay doqonnimada soomaalidu necbayd oo ninka doqonka ah inta mahmaahooda uu leeyahay markaad fiirisa iyo mahmaahyaha doqonka ayaa kutusaya soomaalidu inay doqonka necbayd ama doqonka uusan waxtar fiican soomaalida dhexdeeda uusan ku lahayn ama karaamo lahayn waa doqonnimadii taasaa kutusaysa sidoo kalenta soomaalida waxyaalaha ay necbayd waxaa ka mid ahan xoolaha laftooda qaybo ka mid ah dameerka oo kale inay soomaalidu aada u necbayd oo ay mahmaahyo badan oo intooda badan dhaliil ah ay u sameeyeen oo ay dameeraha kusoo qaateen soomaalidii hore iyo raadadkeedii ayaa kuu muuqana ilan soomaalidii hore markaad rabto raadkeedii inaad dhahdo waa inaad dhowr meelood ka baadho suugaanta oo mahmaayuu ugu horreeyaan unbaa laga baadhaa qaabkii soomaalidii hore ay u noolayd iyo waxay jeclayd iyo waxay necbayd ayaa kuu soo baxay markaad baaritaanka noocaas samayso ayaa kuu soo bixi midanna soomaalidii hore waxaa aadga ugu yaraa ee haddii eebbe idmahayo dadka waalan ayaa ku yaraa waalidu aad bay ugu yarayd waxaa laga yaabaa deegaano dhan oo north eastern ama waqooyi bari oo kale la eg in hal qof oo waalan uu joogay ayaa laga yaabaa halkaa qofkii waalanna sababo ay soomaalidu ku sheegi jirtay waalidiisa ay iska jireen dadka waalani marka dad xigmad badan ayay ahaayeen way ka maadaysan jireen marka soomaalidii hore qofku marka uu waasho tusaale waxaa kaaga filan mahmaahdan dhahaysa ee haddii ilahay kuusama ogol yahay ee xubinta murtideed maanta soo qaadanayno oo waalidaa ka hadlaysa ayaa waxay leedahay waxaa la yidhi qabiilo aan qof u waalanin qosol kama dheragto waa qabiilo aan qof u waalanin qosol kama dheragto ayay xubinta murtida maanta ku leedahay tusaale marka in qofka waalan uu dadka ka qosliyo maxaa keenaya waxaa keenayay waxyaalo badan oo dadka waalan ayna ka xishoonayn oo dadkana ayna ku hadli karin ayuu qofka waalan ku hadli karaa wuxuu kaloo qofka waalan cabiri karaa ama tilmaami karaa waxyaalo fara badan oo dadka miyirka qaba ay ku khaldan yihiin inay qariyeen ama ay ka aamuseen ayuu isagu cabiri karaa taasaa marka waxay keenaysay waxyaalo badanoo aan meeshaba lasoo dhigan ama dadku ayna horey u maqli jirin inay maqlaan oo qofkan waalan ay ka maqlaan taasoo marka laba qaybood noqonaysa midna inay qosol keento qosol inay keento midna ay yaxyax iyo xishood keento labada qayboodba qofka waalan waa uu ku hadli jiray maxaa kuu soo baxaya marka inay qofkii waallaa ka maadaysan jireen oo waxyaalahan uu ku hadlayo qosolka iyo maaddali ee la qiimayn jiray oo lagu qosli jiray oo laisugu imaan jiray ayaa halkaa kuu soo baxaysa hadduusan waalana dadil ah ahayn waalida ayaa dhowr nooca ee waalid dadil ah ayaa jirta oo dadka disha iyo waalli macnasan oo aan ahayn waalida dadka disha marka waalida dadka disha midda aan ahayn ee caadiga ah ee macnasan taas soomaalidu aad iyo aad bay uga maadaysan jireen waana tan ay ku leeyihiin qabiilo aan qof u waalanin qosol kama dherigto ay ku dheheen mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi rag dumar buu isku dhaafay rag dumar buu isku dhaafay ragga ayaa dumarka isku dhaafay waa tii aan ka soo sheekaynay sheekooyin badanoo cajiibaho raggii dumarka wanaagsan helay meelaha ay gaadheen